bismillahi raxmaan raxiim jamaal aada iyo aad baan kuu salaamaya adiga iyo dhammaan dhegaystayaasha raadiyo daljir meel alle meeshay joogaan walaal go-aanka uu qaatay baarlamaanka puntland wuxuu ahaa go-aan muhiim ah anigu waa soo dhoweynayaa waxaan aaminsanahay go-aankaas inuu ahaa mid la sugayay inuu soo baxo doorashada puntland qarkeedu ma caddayn ilaa go-aanka uu soo baxay baarlamaanku oo go-aan qaanuuni ah oo ahayd jihadii xaqa u lahayd inay go-aankan oo kale gaarto caddayso wakhtiga doorashadu dhacayso waxaa muhim ah go-aanka siduu u akhriyay ra-iisul baarlamaanka ama guddoomiyaha golaha wakiilada doorashada madaxweynuhu waxay dhacaysaa sideedda bisha koowaad laba kun sagaal iyo toban guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen ee cusub waxaa la dooran doonaa afarta bisha koowaad laba kun iyo sagaal iyo toban baarlamaankuna wuxuu soo dhammaanaya oo la dhaarinaya oo hawshiisu ay dhammaanayso baarlamaanka cusub xilka la wareegayaa soddonka disembar laba kun iyo sideed iyo toban arrintaasi waxay meesha ka saartay wax alla wixii la sugayey oo isku celinayeen musharaxiin uu ka mid yahay madaxweynaha xilka haya madaxweyne cabdulle maxamed cali gaas iyo musharaxiinta kale iyo inta danaynaysa doorashada soo socota waxaa kaloo muhim ahaa annagu waxaan filaynay lifaaqa afaraad in lasoo saaro maadaama lifaaqa saddexaad uu soo saaray xilligii madaxweynihii hore mudan cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud laakiin lifaaqii laftigiisii ayaa dib loo cusboonaysiiyey iyadoo laga bedelay laba qodob hal qodob oo ah xilka guddiga doorashooyinka ee ku-meel gaarka ah iyo midda labaad midda saddex midda labaad oo ah in baarlamaankan hadda jira uu ku wareejinayo xilka baarlamaanka cusub oo la dooran doono soddonka oo lasoo dhammaystiri doono soddonka decembar laba kun iyo sideed iyo toban marka waa soo dhaweyneynaa waa soo dhaweynayaa aada iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan aaminsanahay jihadii ama ciddii xaqa u lahayd weeye arrinta inay istaagto dabcan laguma kalsoonaan karo cid kaloo iyagaan ahayn inay go-aankaa gaadho shaqadooda marka inay qaateen baarlamaanku waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu ammaani karo marka qoladiidii puntland fox group oo aada u qayrin jirto had iyo jeer shakiga ka qabtay oo islahayd meeshasan armahan ee laynu ku tutaayo wax kala sameeya maanta malaha aad baad faraxsantii mar haddaa go-aankaas hesheen walaal horta go-aankani go-aan cid u danaynaya maaha waa go-aan ummadda puntland oo dhan u dhexeeya waana go-aan maslaxad u ah in dadka laga saaro shakigii badnaa oo jiray iyo uncertaintigii ama hubid la-aantii socotay dabcan madaxweynuhu marar badan buu ku celceliyey laakiin madaxweynuhu wax badan uu ku celceliyey buusan marna kasoo bixinin marka hadalkiisu nin musharaxa oo kale weeye ama nin hadda xilkii hayo weeye ma laha miisaanka baarlamaanka puntland oo wakiilka shacabka puntland uu leeyahay waxaa kaloo muhim ah baarlamaanku waxay u yeereen guddigii hore ee doorashooyinka waxay waraysteen sababaha ay u qaban waayeen barnaamijka xisbiyada badan caqabaadkii soo wajahay sidaa darteed waxay wax ku dhiseen inaysan suurtagal ahayn in doorashadaas xisbiyada la qabto guddigii loo igmadayna arrintaa ay u suurtagelin weyda sabab kasta ha timaadee sidaa darteed waxa loo noqonaya ay tahay alternativekii ama xalkii labaad oo ah in lagu dhoqdo nidaamkii gobolada ahaa oo lix iyo lixdanka ay usoo dooranayeen gobolada ee puntland oo dhan odayaashu ay soo xilayeen waxaan qabaa inay guddigaa ku abaalmariyeen maadaama caqabado ay ku yimaadeen inay wacyigelintii sii wadaan ilaa iyo laba kun iyo sagaal iyo toban iyagoon wax shaqaa ku lahayn doorashada madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka iyo doorashada guud oo soo socota ee shaqadoodu ku kooban tahay doorashada degmooyinka iyo counsilska ama mataqaanaa maamulayaasha guddiyada maamulka ee degmooyinka dalka laakiin dad dad baa weli arrintii sii daba socda oo dhaliil ujeedinaya waxay leeyihiin baarlamaankan iyo xukuumadda hadda jirta oo cabdulle cali gaas madaxweynaha hadda u ka yahay weli waxbay si usurgaxayaan oo waatan ciidamadii somaliland iyo ku puntland sor fadhiyaan oo waxaa laleeyahay halkaasay rabaan inay fursad ka raadiyaan oo inta dagaal xilliga dhamaadka la qaado hadhow la yidhahdo dalku dagaal buu ku jiraa arrin noocaasa iyada cabsi bu ka qabtaa inay dhacdo
horta waxba yaynaan ku noqonin madaxweynaha iyo go-aankiisa wuxuu damacsan yahay waxaa muhima waxa weeye puntland yaa wakiilka ah madaxweynuhu wakiil kama aha puntland xilkiisu waa dhammaanaya madaxweyne ku-xigeenku kama aha waxaa ka ah golaha wakiilada puntland iyaday ahayd cidda laga sugayay doorashada puntland inay jihayso waa ay jiheeyeen go-aankoodana waa ay qaateen bulshada puntland iyo dadka siyaasadda daneeya oo dhanna waa ay soo dhoweeyeen inay puntland ka baxday khilaafkii laga baqayay inuu yimaado iyo buuqi iman kari lahaa sidee u dhaci doontaa masale labaad weeye madaxweynuhu weli ma ka tanaasulay inuu doorashada waktigeeda kororsado sidii uu rabay su-aal labaad weeye laakiin muhimka waxa waxa weeye in doorashada puntland waktigeeda dhacayso wixii ku saabsan difaaca dalka iyo degmooy dhulka dhulka maqa soo celintiisa iyo qaabka loo marayaahi wuxuu ummadda ka dhexeeya weeye cid isku haysata awalna isku haysatay haddana isku haysataa ma jirto waya hadda maadaama bilo kooban ay dhiman yihiin oo bishii sideedaad iminka lagu jiro oo afar bilood iyo maalmo ay harsan yihiin dabcan waxaa la filayaa in lasoo xuro baarlamaankii baarlamaankan bedeli lahaa iyo haddii iyaga laftooda loo dayn doono beeluhu soo cusbooraysiinaya maadaama habkii hore qabiilga ahaa lagu noqonayo baarlamaan nooceeya marka loo baahan yahay in lasoo xuro goormaysa taha in la bilaabo si hawsha aysan uga dambicin xilligeedii
walaal baarlamaankan xilkiisii waa dhammaanayaa kulankan haddii la xiro maalmaha u hareen waxa u haray hal kulan oo kale oo bisha octoobar ah oo ay ku ansixin doonaan miisaaniyad miisaaniyaddii sanadka cusub ee doorashadu dhici doonto saddexda bilood oo ugu horeysa marka baarlamaan cusub baa lasoo xulayaa dabcan waa dhici kadhaa dad ka mid a baarlamaankani inay dib u soo noqdaan baarlamaanka loo baahaya in lasoo xulo waxa way baarlamaan qofka halka imanaya uusan u imaanayn inuu ilmaha ku karsado ee uu imaanahayo inuu dadka puntland u shaqeeyo inuu dawladda iman doonto kala shaqeeyo sidii dalka loo difaaci lahaa sidii xuduudihiisa amni loogu yeeri lahaa sidii loo dardargelin lahaa nidaamkii dadku talada ay wax uga wadaagi lahaayeen dhaqaalihii wadanku burburay sidii loo soo celin lahaa musuq maasuqa bahay sidii loola diri lahaa baarlamaan aqoon iyo xirfad iyo karti u leh iskuna filan oo qofka baarlamaanka ka tirsanya uu yahay qof aan ku xirnayn ama sugaynin xoogaaga dawladda uga soo dhacaya marka maantay puntland fursad bay haysataa inay dib u sacdo inagoona is eedayn inagoon wax iska sheegin inagoona iscaayinin waxaan qabaa dadka reer puntland hadday berri daqaynin lahaayeen hadday odayaal yihiin hadday isima yihiin hadday dhalinyaro yihiin hadday dumar yihiin hadday culimo yihiin hadday ganacsato yihiin maantay fursad haysaan baarlamaan fiican inay soo doortaan baarlamaanka ayaa ugu macno badan puntland maamulkeeda haddii baarlamaan fiican oo saan sheegay aan beri soo doonane danta dalka meesha u yimid uu yimaado madaxweyne fiican baa imaanaya golo wasiiraa imaanaya garsoor wanaagsan baa imaanaya isla xisaabtan baa imaanaya wax badan baa puntland u suurtagelaya waxaan qabaa inaynaan dib u noqon oo eed uku noqone inaan hore u fiirino fursadkaasna ka faa'iidaysano puntlandna qaybaheeda kala duwan waxaa lagu yeerayaa inay maantay fursaddaa ka faa'iidaysato cidda imanaysa ilaahay baa og subxaanahu watacaala cidda puntland madaxweyne ka noqonaysa ilaahay baa og madaxweyne ku-xeenka ilaahay baa og ra-iisul baarlamaanka ilaahay baa og waxa ilaahay cilmigiisa yanaa isku layna waxa inaga gacanteena ku jira oo ah inaynu puntland maanta u hiilino baa la rabaa in loo leexdo oo xoogga la saaro waa rajaynayaa puntland labaatan sano kabacdi inay u bislaato inay maanta qaato go-aan dad dalkan iyo dadkan u hiilinaya ilaahay yaqaana ummadda xaqeeda garanaya xuquuqdeeda ilaalinaya puntland iyo soomaaliyana u hiiliya